faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan rediyo cadaado afguye
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar cabdulah warsamarooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaan iraxiim habeen wanaagsan ku soo dhowaada warka habeenee raadiw cadaado qodobada aad maqli doontaan caawa waxaa ugu dooroon faahfaahinna ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho garsoorka ciidamada xoogga dalka oo tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan xoogga dalka garabka galmudug ee dhuusamareeb oo markii ugu horreysay ka hadlay kulamadii wasiirka arrimaha gudaha uu la qaatay xaafi sheekh shaakir xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug garabka cadaado oo urur argagixiso ku tilmaamay maamulka ahlusunno ee dhuusamareeb guddiga ammaanka baarlamaanka soomaaliya oo war ka soo saaray cabsi xooggan oo laga qabo qaraxyo ka dhaca gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda dalka wasaaradda amniga maamulka puntland oo si kulul uga jawaabtay eedaymo kaga yimid qaar ka mida beelaha dega gobolka mudug qodobada dhanka dibadda ee caawa aad maqli doontaanna waxaa ugu dooroon markabkii ay tahriibayaasha afduubteen oo maalta ku xirtay iyo cabsi xooggan oo laga qabo howlgal ay hawada ka fulisay hindiya oo saamayn ku yeelan kara dunida oo idil qodobadaasi wixii soo raaca warka habeen ayaad ku dhegaysan doontaan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa khamiis jimco ayaa soo gelaysa taariikhdu waa siddeed iyo labaatanka bisha saddexaad ee maaja labada kun sagaaliyo tobanka qodobadaasi aad maqasheen waxay ahaayeen warkeenna habeena caawa kuwooda ugu doorka roon iyo ko faahfaahsanna waxaa la diyaara cabdirashiid cali maxamed cabdirashiid aad baad u mahadsantahay shaafici shariif maxamuud bismillaahi araxmaan araxiim habeen wanaagsan saaxiibayaal u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax loo adeegsaday gaari oo sababay oo geystay khasaare ay isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay qaybo ka mida gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho sakriye cabdulaahi maxamed ayaa warkan muqdisho ka soo diray inta la xaqiijiyey toban ruux ayaa ku geeriyootay toddoba kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey la dhigay afaafka hore maqaayad ku taalla wadada maka almukarama una dhow hoteelka weeliya ee magaalada muqdisho gaariga ayaa la dhigay bannaanka hore ee maqaayadda lagu magacaabo filson sida ay goobjoogayaal halkaa ku sugan inoo xaqiijiyeen waxaana xilliga qaraxa uu dhacayay maqaayadda ku jiray dad aad u fara badan oo qaarkood ka cunteynayay maqaayadda maadaama xilligu ay ahayd waqtiga qadada kuwaas oo dhimasho iyo dhaawacba ka soo gaaray qaraxa gawaarida gurmadka degdega ah ayaa goobta uu qaraxu ka dhacay gaaray kuwaas oo gurmad u sameeyey dadkii ku waxyeeloobay qaraxaasi maanta ka dhacay maqaayad ku taalla waddada maka almukarama ee muqdisho waxaa dadka qaraxa ku dhaawacmay ka mid ahaa sheekh yuusuf cali caynte oo ah guddoomiyaha ururka islaamiga ee majmaca islaamka sheekh yuusuf cali caynte ayaa la sheegay in xilliga uu qaraxu dhacayay uu ku sugnaa goobta isagoona dhaawiciisa ay goobta ka qaadeen gaadiidka gurmadka degdega ee ambalasta mar aan tegay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa indhahaygu waxay qabanayeen burbur aad u baahsan oo soo gaaray maqaayadda oo qaraxu ka dhacay iyo dhiig aad u fara badan oo yaalla afaafka hore ee maqaayadda oo ah halka uu qaraxu ka dhacay ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa sidii lagu yaqaanay goobta uu qaraxu ka dhacay soo buuxdhaafiyey ayagoona xiray socodka gaadiidka iyo dadka diidayana in wax dhaqdhaqaaq ah laga sameeyo agagaarka halka uu qaraxu ka dhacay toddobaadkan aynu ku guda jirno waxaa magaalada muqdisho ka dhacay toban qarax taa oo lagu micneeyey in ay dowladda soomaaliya iyo laamaha ammaanka ee dowladda ay ka gaabiyeen sugidda ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho hadalheynta ugu badan ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay tahay halku dhig ay samaysteen dadka reer muqdisho kaa ay ugu magacdareen khamiis iyo qarax oo ay ku micneeyeen in saddex khamiis oo lasoo dhaafay ay qaraxyo ka dhaceen magaalada muqdisho zakariya cabdulaahi maxamed rediyo cadaado muqdisho garabka galmudug ee dhuusamareeb ayaa markii ugu horeysay ka hadlay kulamadii wasiirka arrimaha gudaha uu la qaatay xaaf iyo sidoo kale madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed saakir cali xasan maalin ka hor magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud ahna caasimadda maamulka galmudug waxaa soo gaaray wafdi oo hoggaaminayay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-heshiisiinta xukuumadda federaalka soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye wasiir sabriye ayaa intuu dhuusamareeb ku sugnaa waxa uu kulamo la qaatay madaxda galmudug garabka dhuusamareeb ku sugan oo ay ka mid yihiin axmed ducaale geelle xaaf madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed saakir cali xasan iyo sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug kulamadaas oo saacado badan qaata ayaa ugu dambayn wasiir sabriye waxa uu dib ugu laabtay magaalada caasimada ee muqdisho balse mas-uuliyiinta maamulka galmudug ayaa maanta waxay shaaciyeen islamarkaana ka hadleen nuxurka kulamadii wasiirka arrimaha gudaha la qaatay madaxda galmudug garabka ku sugan dhuusamareeb madaxa warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha xafiiska axmed ducaale geelle xaaf madaxweynaha galmudug cabdiweli jaamac barre ayaa saxaafaddu akhriyay qodobadii ay ka wada hadleen madaxda galmudug iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiweli waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha gudaha madaxda galmudug ay kala hadleen arrimo dhowr oo ay ka mid tahay ka hor wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo galmudug in marka hore dowladda federaalk soomaaliya ay soo fasaxdo kaalmada galmudug ay ku leedahay dowladda dhexe iyo sidoo kale in dowladda federaalka ay aqoonsato dastuurka dowlad goboleedka galmudug ugu dambayn madaxa warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha xafiiska madaxweynaha galmudug cabdiweli jaamac barre ayaa sheegay in wasiirku dhegaysta dhammaan qodobadii ay dalbanayeen madaxda galmudug dibna ugu laabtay magaalada caasimadda ee muqdisho si uu ula soo tashado madaxda qaranka ee ugu sarraysa dalka dowlad goboleedka galmudug waxay marka hore ay si diiran u bogaadinaysaa booqashadii rasmiga ahayd ee wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya injineer maxamed cabdi sabriye uu ku yimid magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kii maarso wasiirku intii uu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb wuxuu la kulmay madaxda sare ee galmudug sida madaxweynaha gudoomiyaha golaha baarlamaanka madaxa xukuumadda iyo golaha wasiirada dowlad goboleedka galmudug kulanku wuxuu ahaa gogolxaar ku saabsan xal u helidda khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya galmudug waxay muujisay in wadahadallada la isugu iman karo haddii dowladda federaalk soomaaliya ay tixgeliso dastuurka galmudug islamarkaana ay gacmaha kala laabato faragelinta qaawan oo ay ku hayso jiritaanka hay-adaha dastuuriga ah ee galmudug sida mudaxileedka madaxweynaha iyo sidoo kale golaha baarlamaanka sidoo kalena dowlada goboleedka galmudug waxay dalbatay in furitaanka wadahadallada ka hor dowladda federaalk soomaaliya ay xayraadda ka qaado kaalmadii miisaaniyadeed ee galmudug ay ku lahayd qoondada miisaaniyadda qaranka iyo mashaariicda horumarineed ee hakadka ku jira muddo ku dhow sanad si loogu adeego shacabka soomaaliyeed amaba shacabka galmudug oo la daaladhacaya duruufo adag sida colaado iyo abaaro soo noqnoqday wasiirku waxa uu dhageystay dhammaan tabashooyinka iyo soo jeedinta madaxda kala duwan ee galmudug waxaana uu dib ugu noqday caasimadda muqdisho si uu la soo tashado madaxda ka sarreysa
maalin ka hor ayay ahayd kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye uu soo gaaray magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgadud halkaas oo kulamo kula qaatay mas-uuliyiinta maamulka galmudug garabka dhuusamareeb kulamadaas oo intooda badan lagaga hadlayey isku soo dhowaanshiyaha maamulka galmudug iyo dowladda dhexe iyo sidoo kale qaabka laga yeelayo doorashada madaxtinimo ee galmudug oo haatan muran xoogan uu ka taagan yahay garsoorka ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya waa kan shaafici shariif maxamuud oo soo jeediya tababar ay bixinayeen garsoorka ciidamada qalabka sida ayaa loo qabtay qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka kuwaasi oo lagu tababarayey sida ay ula dhaqmi lahaayeen ciidamada xilliga ay ku guda jiraan howlgallada iyo sidoo kale shacabka sida ay ula dhaqmi lahaayeen xilliyada ay u adeegayaan gaashaanla dhexe maxamed jiinow xasan ku-xigeenka xeerilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey tababarkan iyo waxyaabaha faa'iidooyinka uu u leeyahay ciidamada xoogga dalka isagoona sheegay in qayb uu ka yahay tayaynta ciidamada xoogga dalka maanta adduunyadu waxay naga eegaysaa waxa ciidamada adduunku ay ku dhaqmaan oo ah askari meel jooga astaamaha looga baahan yahay in laga helo ciidamadeenna taasna waxay ku imaan kartaa in la helo waxa loo yaqaano support services oo ah yacni adeegyada taageeraya ciidanka maxkamaddu marka maadaama taas kow ay ka tahay garsoorka ciidanku waxaan ahmiyadda koowaad siinaynaa in la helo sharcigii iyo kala dambayntii uu lahaa jiray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ugu- ugu horeeyo discibliin ugu horeeyo tababarkan la soo gebangebeeyey loona soo gebangebeeyey qaar ka mid a ciidamada xoogga dalka faa'iidooyinka uu u leeyahay ee waxyaabaha uu ku soo kordhin karo amaba ka bedeli karo nidaamkii ay u falgeli jireen waxaa ku dheeraaday sharaxaadna ka bixiyey guddoomiyaha sare ee maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shuute baaruhu waa kan isku haaya maxaa la yidhaahdaa ciid- ciidamada do- iyo dowladnimada iyo shacabka kan isku haaya waay sababtoo ah markii hooyada suuqa joogta wiilkeeda la xidhaa haddii ay og tahay in dembi baare caadil ah loo geynaayo oo dembi uusan lahayn dusha ka saaraynin oo waxa uu gas- mutay keliya ku oogaayo hadday og tahay maamada iyo haddii og tahay in qof nabaaya loo geynaayo way kala dareen fiican tahay wayna kala wayna kala ogaal ugu tahay shayga wanaagga la yidhahdo wuxuu ka soo bilowdaa hoosuu ka soo bilowdaa markii ee, oo dembiyada ka dhex dhaca unugta iyo wixii ka dhex dhaca ururka iyo la baaro oo la geeyo maxaa la yidhaahdaa ee, ee, ko- ko- la soo baaro waxaa soo dhismaya ciidanimadii waxaa dhismaya cadaaladii marka wuxuu ka soo bilowdaa wanaagga hoosuu ka soo bilowdaa kor u dhammaadaa halka fasaadka iyo wax isdabamirinta ay kor ka soo bilaabato ay hoos u dhammaato marka muhiimay u tahay runtii in dembi baaraha iyo la tababaradan ay qaadanayaan ciidamada xoogga dalka ayaa waxay qayb ka yihiin ballamo ay horey u qaadeen madaxda xoogga dalka kuna sheegeen inay ka fikiri doonaan tayaynta ciidamada iyo sidii ay ugu dadaali lahaayeen in ciidamada xoogga dalka loo diyaariyo sida ay ula wareegi lahaayeen ammaanka dalka ugalana wareegi lahaayeen ciidamada nabadilaalinta u jooga soomaaliya midowda afrika iyo amisom
xubin ka tirsan baarlamaanka galmudug garabka cadaadana waxa ay urur argagixisa ku tilmaantay galmudugta fadhigeedu yahay magaalada dhuusamareeb maalin ka hor magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud waxaa soo gaaray wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dubashaysiinta xukuumadda soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye wasiirka ayaa xarunta madaxtooyada galmudug ee dhuusamareeb kulan kula qaatay madaxda galmudug garabka dhuusamareeb oo kale ah axmed ducaale geelle xaaf madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo macali maxamuud oo isna ka mid ahaa madaxda ahlu sunna kulamadaas oo looga hadlayay isku soo dhowaanshaha galmudug iyo dowladda dhexe iyo sidoo kale qaabka laga yeelayo doorashada madaxtinimo ee galmudug oo hadda muran xoogan ay ka taagan yahay ayaa ugu dambeyn fashil iyo is-afgaran waa ku soo idlaaday balse dhinaca kale xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug oo cadaada ku sugan ayaa si kul lagu hadlay socdaalkii wasiir sabriye ku tegay dhuusamareeb xildhibaan maxamed cabdulaahi cali oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka galmudug sidoo kalena ah gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ayaa safarka wasiirka ku tilmaamay booqasho uu ku tegay deegaankiisa balse uusan la kulmin madaxda galmudug waxa uu xusay in aysan jirin wax khilaaf oo ka dhexeeya madaxda galmudug sidoo kale xildhibaanku waxa uu argagixiso ku tilmaamay galmudug garab ka dhuusamareeb ku sugan waxa uuna tusaale u soo qaatay weerar uu sheegay inay ku qaadeen shacabka ku dhaqan magaalada xeraale ee waqooyiga gobolkaani galgaduud wafdiga ee galmudug wuu yimaaday balse uma imaanin madaxda iyo dowlad goboleedka galmudug wuxuu tagay magaalo oo ka mid ah magaalooyinka galmudug ahna caasimada galmudug oo dhuusmareeb ah oo hadda aan weli aan gacanta maaragtay dowladda aan ku jirin halkaasna maaragtay ay ka aramiyaan koox oo ahlu sunno isku magacaawday balse aniga aan u naqaano sufa halkaasna maaragtay uu horena maaragtay oo ugu biiray mar dhowna ninkii ex madaxweynaha ka ahaa galmudug axmed ducaali geeli xaaf halka ayuu ka nimankaas ayuu la soo kulmay wax hadda wanaag oo galmudug khuseeya ama maaragtay khuseeya oo halka kaga keenayna ma jiraan ma filayo kulley taas inay jirto madax galmudug iskhilaafsanna kulley ma jirto galmudug waxaa madaxweyne ka ah axmed maxamuud xasan baasto madaxweyne ku-xigeenna waxaa ka ah maxamed xasan maxamed carawey gudoomiyaha baarlamaankana waa cali gacal casir ismana khilaafsano iyagoo maaragtay wada shaqeynaan ka dhexeedo haatan waa wada socdaan waa wada shaqeynayaan nimanka oo maaragtay dhuusmareeb saldhigga ka dhigtay oo argagixisada ahna aniga argagixisaan u naqaanaa sababtoo ah argagixis wax walba oo maaragtay ummadda xasiloonideeda iyo degnaanshaheeda diidayo waa argagixis sababtoo ah waxay had deertaan maalmo ka hor weerar ku qaadeen ay kontomeeyo qofood wax ku dhowna ay ku laayeen degmada xiraale taasna maaragtay dowladda weli maaragtay aysan ka hadlin welina maaragtay wasiirkeeda arrimaha guraha maaragtay murane sabriye oo daraad maaragtay uu booqanayo si maaragtay dad oo badbaado qabo oo madax ahoo maaragtay meel ka taliyo oo kale taasna waxaan leeyahay aniga waxaan aaminsanahay dowladda falkii ay ka samaysay baydhabo ee ku soo xirtay maaragtay mukhtaar roogow iyo nimankaa dhuusmaree fadhiyo maaragtay inaysan waxba isdhaamin hadalka xildhibaan maxamed cabdulaahi cali oo ka tirsan baarlamaanka maamulka galmudug ayaa imaanaya xilli maalin ka hor dhuusamareeb uu soo gaaray wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib-u-heshiisiinta xukuumadda soomaaliya mudane cabdi maxamed sabriye kaas oo kulamo natiijo la-aana la qaato madaxda galmudug garabka ku sugan dhuusamareeb guddiga amniga qaranka soomaaliya ayaa war ka soo saaray cabsida laga qabo qarxayo iyo weeraro kale oo mar kale ka dhacay gudaha magaalada caasimada ee muqdisho cawil maxamed ciise indhacadda ayaa warkan muqdisho ka soo diray guddiga amniga ee baarlamaanka soomaaliya ayaa war ka soo saaray cabsida iyo qalqalka xooggan ee ka jira magaalada muqdisho kadib markii ay soo baxday xog ka timi dhinaca sirdoonka reer galbeedka oo ku aadan in magaalada muqdisho ay wajahayso weeraro dheeraad ah oo kaga imaanaya dhinaca al-shabaab xildhibaan daahir amiin jeese oo ka tirsan guddiga amniga ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in xogta ay soo saareen reer galbeedku ee ku aadan qaraxyada iyo weerarada qorshaysan ee al-shabaab ay ka fulinayaan magaalada muqdisho ay tahay midda xilligan ay ku howlgalayaan laamaha ammaanka islamarkaana lagu guda jiro sidii looga hortagi lahaa weeraradaasi hawtaha lama yaqaan horta laamaha amniga kama ay imaadeen waxaa kii aan ki timid xalana nimankan ku jira ka timid sidaana waan akriyey marka ma garan karaayo muxuu ahay si ay saxra u tahay si ay dhab u tahay ay ruuxooda dadaal dadaalka daba qoraalka ugu qoray wax hooban ma aha marka si kastaba ha noqotee in mar walba la filin karo qarax ay sameeyaan cadowga shaki ma laha mar walba mar walba inay tahay marka cadowgaas intuuba muxuu ahay dalka uu naga joogo fikiradooda sidaas ay tahay dad soomaaliyeed oo waxaan fulinayay fikradkooda intay sidaas yihiin shacabka soomaalida musanka dhibaata kama tagaayo waa huwaaltaas xildhibaanka oo sii hadlaya ayaa shacabka magaalada muqdisho waxaa ugu baaqay in ay joojiyaan cabsida iyo walwalka badan ee ay qabaan islamarkaana ay ku xirnaadaan oo kaliya shaqada laamaha ammaanka ay ku kalsoonaadaan ciidamada xilligani ka howlgalaya magaalada muqdisho shacabka soomaalida cabsida ha joojiyaan cabshida ha joojiyaan runtii xaqooda dhabtaa taas waa waxaaweye geeridu waxaaweye maalin unbay kusoo maagaysaa waxa ana isku qorin kuguma dhacayin laakiin in haddana la taxadiro oo dadaal dheeraad la sameeyo oo informationka la bixiyay haddii xogteeda la haayo lasoo sheego wadooyinkana waxaaweye wadooyinka ugu daran badanaa qaraxa uu ka dhaco taxdirka ilaahay subxaana watacaala kala saara wax kaloo hadda aan dhihi karaa ma laha oo ilaahay kala saarta ciidamada ammaanka soomaaliya ayaa waxa ay xanibeen inta badan dhaqdhaqaaqa magaalada muqdisho si ay kaga hortagaan weeraradaas qorshaysan ee sirdoonka reer galbeedka ee ka howlgala xarunta xalana ay shaaciyeen in magaalada muqdisho ay ka dhacayaan xog sirdoon ayaa waxay qeexday in afar gaari oo qaraxyo ah ay ku jiraan gudaha magaalada muqdisho kuwa ah oo la doonayo in lagu weeraro goobo mucayin ah oo shabaabku ay qorsheeyeen cawil ciise indhacade raadiyo cadaado muqdisho mahadsanid cawil wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa si kulul uga jawaabtay eedeemo kaga yimid qaar ka mid a beelaha dega gobolka mudug ee bartamaha dalka mar kale war-soosaaraha caawa shaafici shariif maxamuud wasiirka arrimaha gudaha puntland maxamed cabdiraxmaan dhabancado oo isaga uu ku sugan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug u waramay wariyaha raadiw cadaado ee garowga cabdiraxmaan wadani ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin dhismayaasha golaha deegaanka puntland qorshaha wasaaradiisa xaluhelidda khilaafyada soo kala dhexgala xildhibaanada golayaasha deegaanka puntland iyo qoondada haweenka wasiire dhabancad ayaa sheegay in howlo badan ay ka qabteen gobolka mudug islamarkaasina mashaariic horumarineed ay dowladda ka fulisay degmada goldogob ee gobolka mudug sidoo kalena degmada gaalkacyo ay u dhiseen golo deegaankaasi oo haweenka magaalada gaalkacyo laga siiyey qoonda wacan sida uu hadalka u dhigay wasiirka ayaa ka jawaabay eedeymo uga yimid wasaaradda arrimaha gudaha beelaha gobolka mudug qaarkood kuwaasi oo sheegay in qaab qalad ah loo maray soo xulista golaha deegaanka ayna waayeen xuquuqdoodii isagoona sheegay wasiire dhabancad in aysan jirin eedeymahaasi islamar ahaantaana qaab wacan ay u mareen soo xulista xildhibaanada golaha deegaanka waxa uu sheegay in xal u helidda khilaafyada soo noqnoqda ay u madax bannaan yihiin xildhibaanada golayaasha deegaanka puntland islamar ahaantaasina aysan jiri doonin faragelin lagu sameeyo golayaasha ayna xaq u leeyihiin inay iska qabtaan cid walba oo qalqal ku haysa hadalka wasiirka arrimaha gudaha maamulka puntland ayaa imaanaya xilli shalay mid ka mid a beelaha gobolka mudug ay cabasho ka muujiyeen qaabka loo soo xulay xildhibaanada golaha deegaanka degmada gaalkacyo ee gobolka mudug marka waxaa jira sida aduguba xustay tirada markii la badiyey awal waxaa dhici jiray odagu inuu soo qoro hal qof ama beeshaas ay hal qof soo gudbiso qofkaasina uu doonaqdo kan la qaato haddaysan keenin sabab dib loogu celiyey haatan maadaama aanu badinay tiradii oo ay dhacday qabaa'ilka qaarkood inay ka timid afar shan lix ama saddex ugu yaraan markii loo xulay mid oo midkaasna dee waxa lagu xulay ay noqotay cv-giisa ama khibradiisa oo qaarkood xataa ay dhacday in lagu xulay aqoonta uleeyihiin kamid kamid ahaanshaha golaha deegaanka oo horey loo sheegay inay sumcad fiican ku lahaayeen oo ay horena uga mid noqdeen waxaa dhacaysa waana wax iska caadi oo dee bini aadamka ku samaysan in kii waayahay isagu markaas uu yidhaahdo waa lay dulmiyey ama maxaa la yidhahdaa kii la doortay maahan kii fiicnaayo anigu ahaan lahaa cadaaladana dad badan baa waxay u haystaan qofku markuu isagu helo laakiin cadaaladda waxa weeye in lana ilaaliyo maxaa la yidhahdaa sida qofka lagu soo xulayo uuna noqdo shaqadiisa maxaa la yidhahdaa mid hadhow guta saaxiib yaal halkaad warkaasi habeen kala socotaan waa raadhiyo cadaado akhbaarad dhinaca dibadda ayaa inoo soo socda balse iminka
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
ciidamada jasiiradda maalta ayaa gacanta ku dhiga markab ah kan shidaalka xambaaro ay afduubteen dad tahriibayaal oo badda laga soo badbaadiyay iyaga oo dooni markaasi la sabaynayso dadkan oo kor u dhaafaya boqol qof ayaa falkan ku dhaqaaqay kadib markii lagu wargeliyey in dib loogu celin doono dalka liibiya oo ay markii hore ka yimaadeen wararka soo baxaya ayaa qeexaya in tahriibayaasha xabsiga loo taxaabay kadib markii markabka uu broorsinka dhigtay degada jasiiradda maalta ra-iisul wasaare ku-xigeenka talyaaniga meto zelvini ayaa isna tahriibayaasha ku tilmaamay burcadbadeed arrintan ayaa imanaysa iyadoo midooda yurub uu sheegay inuu joojinayo gaafwareegidda badda miniteraanka ra-iisul wasaaraha maalta joseph maskat ayaa tibaaxay in sida ay tahay loo tixgelin doono qawaaniinta caalamiga markaay timaado qaabka loola macaamilayo taariimayaasha la xirxiray xasiina hatisor oo ka tirsan hay-adda dhakhaatuurta aan xuduudda lahayn ee medisinsan fokostiekh ayaa isna sheegay in falka ay ku kaceen taariibayaasha ay tusaale u tahay xaaladda qariska xornimada iyo quusta ay ku sugan yihiin dadka qaar guudahaan saaxiib yaalca waxaa intaasi ku dhan warkii habeen aad kala socoteen raadhiyaha cadaado sideed sideed dhibic shan megaarts cidduu warkan uu sheego waxay isagoo maqal qoraal iyo sawirayntabay isugu jira dib kaga daalacan karaan barta aynu internet ku leenahay ee radio cadaado dot com sidoo kale facebook ayaad ka heli kartaan oo aad ka daalacan kartaan radio cadaado warka waxaa soo saaray shaafici shariif maxamuud anigoo cabdirashiid cali maxamed ayaan ahay cumar suxayfa wuu farsamaynayay habeen wanaagsan